الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii kow iyo tobnaad kitaabka التdhiib في أdilة mتن الغاayة والتqrيb mتن abi shujaac salaadaynu kusoo jirnay salaada haddaan kusoo jirnayna arkaantii baan soo qaadanay halkan waxaa laga qaadanayaa waxaa weeyaan waa sunayaasha salaada wa sunanuhaa salaada sunayaasheedu qabla dukuuli gelid horteed ugu sunayaala fiihaa salaada la galo shay aani waa laba shay salaada intaan la gelin sunayaasha la yska rabo laba shay weeye buu yihi al aabaanu aabaankii kow iyo waliqaamatu aqimidii waa laba sunno oo waaweyn sunaa laga cabiro marka aadaan iyo aqimada yaa leh aadaan iyo aqimid oo lisalawaati lmafruudati salaadaha la faral yeelay u ahaaday salaada aan la faral yeelin loomana adimo loomana aqimo fiiri wadalla calaa mashruuciyatihimaa aadaanka iyo iqaamada mashruuciyadooda iyo jidaysnaantooda waxaa tusay maa rawaahu lbukhaariyu wuxuu wariyey wamuslimu can malik bni lxuwayriti radia allaahu canhu ana nabiya sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi idaa xadarat isalaatu salaadu markay soo xaadirto falyu-adin ha idin aadaana lakum idinka axadukum midkiin walya-ummakum hana imaam hana idin imaam noqdo akbarukum kan idinku weyn kan idinku weynaanta badan وعند أبي داود من xdيiث عبد الله بن زيد رضي الله عنه waxaa ku sugnaa وتquل waxaad dhahaysaa إdaa أqمta لصلاaةi waayahay salaada markaad u kacdo oo aad u aqimayso أqمta للصلاaة الlه أكبر الlه أكبر markaad salaada u aqimayso wasarafa alamra amarka marka waa aqimidii amarka waxaa ka iilay can ilwujuubi wujuub ahaan adilatun ukhraa adilo kale baa in aysan laa amar baa la yiriye waaya amarkaas ha aadaano amarka ah falyu-adin lakum axadukum amarkaa falyu-adin wujuubka waxaa ka sarfiyey adilo kale wasiiqat laadaani aadaanka siiqadiisa loo aadaanayo allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamada rasuulu اllah ashhadu anna muxamada rasuulu اllah xaya cala اsalaah xaya cala اsalaah xaya cala اlfalaax xaya cala اlfalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila اllah ka waxaa jira akhdaa iyo laxniyaal badan oo ay ku dhacaan dadka aadaana ay ku dhacaan oo kutub laga qoray in la iska ilaasho muhiimat waay wayudiifu fi aadaani اlfajri wayudiifu wuxuu ku daraa ku u idaafeeyaa fi aadaani اlfajri fajarka waa salaada subx aadaankeeda asalaatu khayru min annawm asalaatu khayru min annawm waay aadaankaas hadda dee kitaabkii waa la akrinaya lakin dadka maqlaya waxaa laga yaaba inays dhahan war masaajidki aadaankaas maragka ka baxayo asalaatu khayru min anoomtu waa maxay la mikrofoonkaasa lalinaya mogta asalaatu khayru min annowm salaadu hurdada waa ka khayr badan tahay waa maxay taa waaba la iska ogyahayba salaadu inay hurdada ay ka khayr badan tahay in loo baraarugo loo kaco salaada baa ka khayr badan hurdada a salaadu iyadu waaba la ogyahaaba bacda qowlihi buna asalaatu khayru min anoom dhahaya xaya cala alfalaax athaaniyati ee labaad laba jeer soo maa xaya cala alfalaax xaya cala alfalaax soo laba jeer maa marka labaad dabadeeda wuxuu dhahayaa asalaatu khayru min anowm laba jeer wa siiqatu liqaamati aqimida siiqadeeduna allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu ana muxamada rasuulu اllah xaya cala salaati xaya cala alfalaax qad qaamat isalaatu qad qaamat isalaax allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah intaa wey iyadana waqad habata dalika arrinkaasina wuxuu ku sugnaaday bilaxaadiidi saxiixati axaadiid saxiixa ah cinda albukhaariyi ahaatay iyo wa muslimin wageyrihima wayusanu waxaa loo suneeyey liman qofka samica maqlay alaadaana aadaanka an yaquula inuu yidhaahdo midla maa yaquulu lmuadinu muadinku wuxuu leeyahoo kale ka daba dheh faida ntaha alaadaanu aadaan faida intaha alaadaan aadaanku markuu dhammaado sallaa cala nabiy nebi maxamed baa ku salliya sala allahu calayhi wasalam wadacaa lahu wuxuu nebiga ugu duceeyaa bimaa warada wixii soo arooray siiqada soo aroordhay nebiga ugu ducee waa soo socotaa siiqadaas rawaa muslimu wagayruhu can cabdillaahi bni caamarin radia allahu canhuma annahu samica anabiya wa maqli sal ly sl yaqulu xaalu leeyih idaa samictum lmuadina muadinka markaa maqashaan faquuluu dhaha midla maa yaquulu wuxuu dhahayoo kale uma salluu calaya aniga igu saliya nebigaa dhahaya calayh sala slaam aniga igu saliya fainahu shaaniya man sallaa calaya qofkii igu saliya salaatan hal saliya sala allahu ilaahay baa u naxariisa bihaa ku saliya bisababiha calayhi isaga dushiisa cashra toban jeer baa lagu salinaya loo naxariisanaya uma salullaha ilaahay ii weydiiya baa nebigu yihi lii aniga alwasiilata ilaahay wasiilo ii weydiiye fa inahaa wasiiladu mansilatu waa derajo oo fi ljannati ahaatay laa tanbaqii aan dow u ahayn oo u cunamayn ilaa licabdin addoon oo min cibaadillaahi ilaahay addoommadiisa ka mida mooyaane waa meel wasiiladu hal addoono addoommada ilaahay ka mida bay laa-iquto meeshaas martabadaa sare ah ilaahay ii weydiiya aadaanka ka bacdi waarju waxaan rajaynayaa an akuuna inaanahay ana anigu huwa addoonkaas halka addoona halkaa helaya inaa ahay ayaan ilaahay ka rajaynaya rajadaasna waa xaqiiqa faman sa'ala allah ilaahay qofkii weydiiya lii anigoo nebi maxameda alwasiilata wasiila ii weydiiya xallat waxaa u waajibaysa calayhi dushiisa ashafaacatu shafaacada shafaacada nebigu helaya calayhi salaatu wasalaam waa wax weyn lagama tago ducadan ey istaxaqahaa waa mutaysanaya wa wajabat lahu waana u waajibaysaa shafeecadu warawa albukhaariyu wagayruhu can jaabirin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaalina wuxuu yihi man qaala qofkii yidhaahda xiina yasmacu nidaaa aadaanka markuu maqlay qofkii dhaha allaahuma raba hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamada alwasiilata walfadiila wabcadhu maqaama maxmuuda aladii wacadtah al qofkii saa dhaha ducada halkaas ku dhamaatay xallat lahu maaha ducada kuma jiro intaa qofkii dhaha xallat lahu waxaa u waajibaysa shafaacatii shafaacadayda yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada ducadaasna waa baratay addacwatu taama waa maxa addacwa ataama waxa weye dacwatu tawxiidi yeerid towxiidka yeeridiisa iyo dacwadiisa alatii taasoo laa yanaaluha usan gaarayn takyirun bedelin walaa tabdiilun bedelid takyirun doorin walaa tabdiilun bedelid alfadiila almartabatu zaa'idatu wey martabada dheeraadka ah calaa saa'iri lkhalaa'iqi khalaa'iqda oo dhan martabo ka sarraysa wey ka dheeraad ka koraysa maqaaman oo maxmuudan waa maxay macnaheedu yaxmadu lqaa'imu kan halkaa fiihi dhexdiisa taagan baa mahadinaya maqaam la mahadiye wey alladii wacadtahu waa maxay waaye ilaahu adigu aa yaboohday soo maa biqowlihi subxaanah baa ilaahay ku yaboohay casaa an yabcahaka rabuka maqaama maxmuuda suurat lisraa aayadda toddobaatan iyo sagaal watusanu salaatu salli baa la sunneeyey salli cala nabiyi lagu salliyo sala allahu calayhi wasalam iyo ducaau duco lilmuadini loo duceeye aydani nebiga in lagu saliyo nebigana loo muadinkana loo duceeyo wayaquuluhaa wuxuu ku dhahayaa bisawtin sawd oo akfada ka raaracsan ka hooseeya ka hooseyn badan min alaadaani aadaanka wa munfasilin canhu aadaankana ka soocan aadaanka waa dhamaysa ducadii waa akhrida aadaan ka damaysa markaa inaa qofka allahuma salli calaa muxamadi waaalihi wasaxbihi wasalam muadinkana u duceeyo laakiin cod ka hooseeya oo tartiib ah kana soocan tii aadaanka wey sa aan loo moodin waa kan xataa laa yutawaham si aan loo tawahumin oo loo malayn annahaa salligan iyo ducadan muadinku min alfaadi aadaani aadaanka alfaadiisa inay ka mid tahy hoos ha loo akriyo wayustathnaa waxaa laga soo reebay min muwaafaqati saamici qofka aadaanka kan maqlaya lilmuadini muadinka kan maqlaya muwaafaqada oo waafaqayo muadinka oo wuxuu dhaho ka daba dhahayo waxaa laga soo reebay qowluhu oraahda muadinku yihi xaya cala salaax iyo waxaya cala alfalaax fa inahu qofka saamica yaquulu wuxuu dhahayaa laa xawla walaa quwata ilaa billaah saasuu dhahaya iyaga ka daba dhihi mayse laa xawla waxaan leeyahay xaya cala salaax iyo xaya cala falaax ka daba dhihi mayse ee muxuu dhahayaa laa xawla walaa quwat waa laa xawla maaha xawla laa xawla walaa quwata ila biاllah rawaahu اlbukhaariyu wamuslimu wagayruhumaa baa wariyey waqowluhuna waa laga soo istinooday asalaatu khayru min annawm fainahu yaquulu wuxuu dhahayaa sadaqta waa barirta waaya radaa kordhiga iyo hooslig waay run baa sheegtay waana baarinimo samaysa wayusanu waxaa la suneeyey milu dalika kaasoo kale aydan cinda samaaci liqaamati xataa aqimidda markii la maqlana iyo walintihaai minhaa yaa ka bixid intihaai minhaa min aliqaama in laga intihoodo laga dhammaaday la dhameeyey iyana sidoo kale laga daba dhahaya aadaanka kaliya ma xataa aqimka laga daba yiraahdaa iyo wa cinda qowlihi waay iyo wa cinda qowli qad qaamat isalaat na waa laga soo reebo yaquulu wuxuu dhahayaa laga daba dhihimaya iyadane aqaamaha allahu wa addaamaha ilaahay salaada ha oogo ha daa'imiyo rawaahu abu daawuud wa bacda dukhuuli gelid dabadeed fiihaa salaada la galayna waxaa la suneeyey shay aani laba shay atashahud lawalu ataxiyaadka hore kow iyo walqunuutu qunuud fi subxi subaxa dhexdiisa la qunuudo iyo wa fi lwitri witriga dhexdiisa la qunuudo witrigaasoo fi nisfi thaani shan iyo tobanka dambe min shahri ramadaan niska dambe bisha ramadaana marka tan hore subaxa qunuudka ah waxaa ka horeeya atashahuud alawal atixiyaadka hore waa maxay waa lilitbaaci waa lilitbaaci waa lilitibaaci raacid nabigaa lagu raacay almacluumi laga bartay min alaxaadiidi saxiixa minhaa axaadiidaasna waxaa ka mid ah xadiidu lbukhaariy ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaama nabigaa ka kacay min ithnatayni laba oo min aduhri laba duhurka markuu tukaday isagoo aan atixyaadsan aa nebigu kaca lam yejlis ma fariisan baynahumaa dhexdooda falamaa qadaa salaatahu salaada markuu dhammaystay buu sajada sujuuday sajdatayni laba sujuudood uma sallama waa salaamo naqsaday bacda dalik fasujuudu marka waxay u ahaatay litarkihi nebiga ka tegidiisa waay sahwan buu nooga tegay fasujuudu oo litarkihi sahwan daliilu suniyati wey atixiyaadka sunanimadiisa daliilkeed mar haddii sujuudu sahwi lala yimid waxaa meeshaa ka caddaatay in atixiyaadka hore sunno yahay hadduusan sunno ahayn sujuudu sahwi keliya waxma tadheen isagii baa lala imaan laha baynahumaa laba ragcadood markuu tukaday buu kacay lagu leeyahay ay bayna aragcatayni aluulayeyni wey labada ragcadood hore iyo waragcatayni alukhrayeyni labada hore iyo labada dambe dhexdoodo kacay nebigu baynahumaad wataa wa fii xadiidi ilmusii salaatah ninkii salaadiisa xumey xadiidkiisa cinda abi daawuudna ah faidaa jalasa markaa fadhiisatay fii wasadi salaati salaada dhexdeeda fadma-ina ku xasil salaada fadhigeedaas waftarish goglo fakidaka lyusra boodadaada bidix ku dul fariiso taxiyaadka hore qaabka loo fariiso wey uma tashahad ataxyaaso salaada subaxna waxay leedahay wax la yidhaahdo qunuut rawa alxaakimu can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuul la kaana rasul lahi sal ly slam wuxuu ahaa idaa rafaca ra'sahu min arukuuc rukuucda markuu nebigu ka kor yeelo madax fii salaati subxi salaada subax fi rakcati thaaniyati ragcadda labaad rafaca yadayhi labada gacnood buu kor u qaadi jiray yadcuu bihaa isagoo isagoo ku ducaysanaya bihada ducaa yadcuu isagoo ku ducaysanaya bihada ducaai ducada ducaygan allaahuma ahdinii fi man hadayt muqni muxtaajka fiir mujaladka koowaad boqol lixdan iyo lix waxaa kaloo ka mid a niska dambe oo bisha shahri ramadaan qunuud buu leeyahy rawaa abu daawuud can ilxasan bni caliyin radi allahu canhu qaal callamanii rasuulu llahi nebi maxamed baa i baray sala allahu calay wasalam kalimaatin kelimaado aquuluhuna aan iraahdo fi lwitri witriga dhexdiisa kelimaad aan dhaho ayaa nebigu ibara allaahuma ahdinii fi man hadayt wacaafinii fi man caafayta watawallanii fi man tawallayt waay markaa wacaafinii fii man caafayta alifka lagu taagaya fii man cafayta maaha habaar ayaysan isku bedelin wabaarik lii fi ma cadayt waqinii shara ma qadayt inaka tqdii walaa yuqضى calayk wainahu laa yadil man waalayt walaa yacizu man caadayt ilaahayu ma cizoobo sharafna ma yeesho ciddaa la collaytanto tabaarakta rabanaa watacaalayt صaxiix qaala tirmidiy xadiiثu xasan wey waqaala wuxuu yihi walaa nacrifu can اnabiy nebiga xaggiisa kama naqaano sal fi lqunuuti qunuut oo fi lwitri ahaaday shay aanoo axsana minu kan ka wanaag badan u wanaag badan waa nebi ka naqaan waa midkan wa cinda abi daawuud ana ubay bna kacb radi allahu canhu ama hum waa u imaam noqday saxaabada yacni fii ramadaan wa kaana waxaa yaqnutu kii qunuuda fi nisfi alakhiiri nis ka dambe oo min ramadaan wa ficlu saxaabiyi saxaabiga ficilka uu sameeyeyna oo ubay bnu kacab iyo saxaabi kasaaba xujatun waa xuju idaa lam yunkar caleyh markaan lagu inkirin oo lagu qabsan lagumana qabsan ayb ila saxaabi baa sameeyey haddee ubay ibnu kacab waa arrinta laga soo rara wa hay-aatuha salaada hay-aadkeeduna khamsata cashara khaslatan waa shan iyo toban khaslo quruxda salaadu rafculyadeyna labada gacnood korka loo qaado cinda takbiirati alxiraami marka salaada la xiranayo iyo wa cinda rukuuci marka la rukuucayo iyo wa rafci minhu marka rukuucda laga toosayo iyo waaya waaya wuxuu lamarka ka qatiriyo rawaa albukhaariyu wamuslim can ibni cumar radi allahu canhuma qaal ra-ytu nabiya baan arkay sal alay slam iftataxa takbiira takbiirta isagoo furfurtay fii salaati salaada takbiir buu ku furfurtay warafaca yadey labada gacnood buu kor u qaaday xataa yukabira xiina yukabiru dha markuu kibaaranay xataa yajcalumaa labada gacnood ilaahu ka yeelay xawa mankibayhi labada garab muqaabalkood labadaa garab meesha ku aadan baa qofku saas gacnaha dhahayaa meelaha kaloo dadku leexleexinayaan lama rabo waidaa kabara marku kibaaranayo lirukuucina facala milahu saasuu kale samayn jir gacnaha kor u qaadi jir waidaa qaala markuu yidhaahdo samica allahu liman xamidah facala milahu kaasuu kale samayn jir wa qaala wuxuu dhihi jiray rabbanaa walaka alxamd walaa yafcalu dalika arrinkaa ma samaynayn xiina yasjudu markuu sujuudayo walaa xiina yarfacu ra-sahu madaxiisa markuu kasoo kor qaadayo min asujuudi sujuud markuu sujuuda aadayo gacnaha saa la dhihi maayo markuu sujuudda ka soo tooso qofkuna gacnaha saa la dhihi maayo intaa midnaba waxaa kaloo la mid ah waa wadculyamiini gacanta midigtaa saarideeda cala shimaali bidixda la saaro gacanta midigtaa bidixda saa loo saaray waa quruxda salaad likhabari muslimin can waail bni xijirin waail bni xujir waay can waail bni xujirin xaada ma goday radi allahu canhu annahu ra-a nabiya sala allahu calayh wasalam rafaca yaday labadiisa gacnood waaye nebigu ka kor qaaday xiina dakhala fi salaati salaadda markuu gelay uma wadaca yadahu lyumnaa midigtiisa nebigu wuxuu saaray calaa lyusraa bidixda halkaasaasaa loo saaray ayb watawajuhu baa yana hay-aadkii ka mida ducada tawajuha in la akriyo ducaa tawajuh rawaa muslimu can caliyin radi allahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam anahu nabigu kaana wuxua idaa qaama ilaa salaat marka u kaco qaale wuxuu dhihi jiray wajahtu wajhiya liladii fadara asamaawaati waalarda xaniifa wmaa ana min almushrikiin ina salaatii wanusukii wamaxyaaya wamamaatii lilaahi rabi اlcaalamiin laa shariika lah wbidalika umirt waana min almuslimiin wajahtu wajhiya waxa weye qasadtu waan ula qastay bicibaadati cibaadadeed waay fadara fadara abuuray waa maxay ibtadaa khalqaha abuurkeeda bilaawday cidna kagama dayan xaniifan xaalaan ahay maailan mid u ilanaya ila diin lxaq ina salaatii wa nusuki waxa weye cibaadatii cibaadadeyda iyo wamaa ataqarabu bihi ila llahi tacaala ilaahay waxaan ugu dhowaanayo yaa allah iska leh walisticaadatu baa ka mid ah hay-aadkii isticaada waa magangal acuudu billaahi in la yihahdo liqowlihi tacaala faidaa qara'ta alqur'aana qur-aanka markaad dacmada inaa akhridi fastacid billah ilaahay ka magangala min ashayطaan الrajiim shaydaanka naxariis rabbi laga dheeray suuraة naxl sagaashan iyo sideed waljahru baa lamida in kor loo akriyo fii mowduci mowdica jahri meesha kor in qirada loo qaado ay tahay iyo walisraaru siraysi baa ka mid a hay-aadka fii mowdici booskiisa in meeshii wax la siraysan jirayna la siraysto yajharu fi subxi salaada subax labadeeda ragcadoodba qofka waa la jahraa waulayi lmagribi walcishaai maqribka iyo cishaha labada ragcadoo horena waa lala jehraa qirada wa fi ljumucati walcidayni salaada jumcada iyo labada ciidoodna koraa loo akhriyaa wa khusuufi lqamari walistisqaai rowdoonta iyo dayaxmadoobaadkana koraa loo akhriyaa wataraawiixi wa witri ramadaan taraawiixda iyo witriga ramadaankana koraa loo akhriyaa wa ragcatay dawaafi leyli habeenkii hadduu dawaafay labada ragcadoodoo raatibada waxaan leeyahay ragcata iyo dawaafka la yihahdo dawaafka ka dambeeya habeen hadday tahay kor u akriso qirada lagu baraarugo midaan waa waqti subx subaxa waqtigiisa salaad kastoo xilli subaxa waqtiga subaxa salaadaha la tukado noocii doonan ha ahaadeene qirada kor baa laska arsa salaada subax maaha iyada awal baa kor loo qaaday iyo salaadaas waxbuu salaado kala tukanayaa kor ha u akriso waaya wsataati waana noo imaan doontaa fii mawaadicha booshe meelaheeda insha allah wayatawasadu waa dhexdhexaysaa si dhexdhexaad u akriyaa fi nafli lmulaqi sunnaha mudlaqa ah oo fi leyli habeenka dhexdiisa ahaaday bayna asiri waljahri hoos u akrin iyo kor u akrin buu samaynaya marna hoos u akrinaya marna kor u akrinaya qaala tacaala walaa tajhar bisalaatika salaadaada ha la jahrin qaylo dheer wey walaa tukhaafit bihaa hoosna ha u dhigin wabataqi bayna daalika sabiila labadaa dhexdoodana meel dhexdhexaada ka samayso kor u akrin iyo hoos u akrin suurat lisraa boqol iyo toban wlmuraadu waxaa muraadku weye salaatuleyl wayusiru waa siraysaa fiimaa cadaa maa dukira wixii lasoo sheegay wixii kasoo haray waa la siraysanaya dalla calaa dalika axaadiiu axaadiis baa tustay minha waxaa ka mida maa rawaahu lbukhaariyu wamuslim can jubayr bni mudcimin radi allahu canhu qaal samictu rasuul اllahi salى اllahu alيyه wasalam qaraa nebigu isagoo akhriyey fi lmaqribi biduuri suurat duur waa lala jahray inuu akriya maxaa lagu garan laha aduusan kor akrin waa la jahray waxaa kaloo ka mida maa rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can ilbaraa'i radi allahu canhu qaal samictu nabiya salى اllah alay slm yaqra isagoo akrinaya wtiini wzaytuun ay fi lcishaai fi lcishaai isagoo ku akrinaya wamaa samictu ma maqal axaduna axsana ka wanaag badan sawtan codka minhu nebi maxamed ow qiraatan qirada maba jire cid ka cod macaan nebi maxamed calayh salatu salaam fariid maa rawaahu lbukhaariy wa muslim baa iyana ka mid ah waxaan deliigahaasoo deliiga yaryar idinma qorayo meelaha maa rawaahu maadaa horteeda waa taasaa koowo taasaa kuxito taasaa kuxito ka dhiganta nadaam waxa weeye wax loo qoro waaya min xadiidi bni cabaas radi allahu canhu fii xuduuri ljinni jinkasoo xaadiridooda waayahay iyo wasimaacihim alqur'aan dhagraaricintooda qur-aanka ay ka maqlayeen min annabiy sala allahu alay wasalam wa fiihi waxaa ku sugnaa waay wa fiihi waxaa wahuwa yusalii nebigu biasxaabii buu tujinayay salaat alfajri falamaa samicuu lqur'aana markay maqleen istamacuu lahu waa u dhagraariciye waay fahaadihi laxaadiidu tadullu waxay tusinaysaa calaa anahu nebigu sala allahu calayh wasalam kaana inuu ahaa yajharu mid la jahra biqiraa'atihi qiradiisa bixaydu meeloo yasmacuhaa uu maqlayo man xadara ama yusmicuhaa uu maqashiinaya man xadara qofka jooga waayo bixaydu meeloo yasmacuhaa man xadara iska dheh wadalla cala siri hoosu akhrintana waxaa tusay fii kayri maa dukira meelaha lala jahrayo meelaha aan ahayn maa rawaahu lbukhaariyu can khabaab radi allahu can khabaab bin arati soo maha waqal xaal qad sa'alahu saa'ilun mid su-aala uu su-aalay muxuu yidhi su-aasha akaana rasuulullahi nebi maxamed maaha sala allahu alay wasalam yaqra'u kii akhriyaa fi duhri waalcasri duhurka iyo casarka qur-aan ma akhrin jira qaala wuxuu yidhi nacam qulnaa waxaan idhi bima kuntum maxaa ahayd in tacrifuuna kuwa ku garta daalika arrinkaas qaala wuxuu yidhi bidiraabi lixyati garkiisa isbaraanbarkiisa garkaasaa u dhaqdhaqaaqi jiray nebiga markaasaanu garan jiray taasaan ku garan jiray warawa albukhaariyu wa muslimun can abi hurayrata radia allahu canhu qaal fii kulli salaatin buu yidhi abi hureyre salaad dhammaanteed yaqra'u nebigu waa akhriyey fii kulli salaatin salaad dhammaanteed oo yaqra-u nebigu waa akhriyey qiro famaa kii asmacanaa uuna maqshiyey rasuullahi sal ly slam asmacnaa kuwanana waa idin maqshiinanaa qirada wuxuuna maqshiyey wamaa akfaa cannaa wuxuu naga qariyeyna akfaynaa cankum waa idinka qarinayna hoosaan u akhriyayna tii lala jahrayna waa la jahrayna walam yunqal walam yanqul ma soo rarin asaxaabatu saxaabada radiallahu canhum aljahra la jahrid fii gayri tilkal mawaadici meelaha meelaan hayn oo qirada lala jahray waxaa kaloo hay-aadka ka mida watamiinu aamiinsi aamiin baa la dhahaya hashadi ayardhe waaya rawaa abu daawuud can abi hurayrata radia allahu canhu kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam waxaa idaa talaa markuu akriyo nebigu غayr اlmagduubi calayhim wala daliin markuu akriyo qaalana wuxuu dhihi jiray aamiin xataa saasuu dhihi jiray xataa ismac ilaa uu ka maqlayo man yelihi cidda la xidhiidho min asaf ilaw aamiinta waay ilahay dadkaa ka maqlaan min asmac haddii laga keenana ilaa u ka maqashiyo xataa yusmica man yaliihi min asafi lwal ilaa u ka maqashiyo wazaada ibnu maajah fayartaajo waxaa la hugmi jiray bihaa aamiinta almasjid masaajidka oo dhan baa how guux baa ka yari jiray aamiin markuu nebigu dhameeyay faatixada yusanu haadaa arrinkaas aamiina waxaa loo suneeyey lilma'muumi aydani imaamkana waa dhahaya ma'muumkuna waa dhahaya wayakuunu ta'miinuhu ma'muumka aaminsigiisu wuxuu noqonayaa caqiba ta'miinilimaami imaamka aaminsigiisa ciribteeda imaamka wala daaliin markuu dhaho horey aamiina ka dheh imaamku aamiin ha dhaho markuu imaamku dhahaana la dheh can abi qataadata radia allahu canhu ana nabiya sal alla alay slam kaana waxaa yaqra'u kii akhriya nebigu biummi lkitaabi umm lkitaab waa faatixada iyo wasuuratin oo macaha la jirkeeda ah fi ragcatayni اluulayayni labada ragcadeedee hore min salaati اduhri wa salaati اlcasri ah wa fii riwaaya wahakadaa yafcalu fi subxi saasoo kaleo subaxa samayn jiray maca maa sabaq lala qabo wixii noo soo hormarayo min axaadiid اljahri la jahridda axaadiideeda kor loo aqrinayo bilqiraa'ati qirada weli waa socdaa sharxu walaa yaqra'u lma'muumu ma'muumku ma akriyo isagu ayra kayr alfaatixati faatixa waxaan ahay fi salaati aljahriyati salaada jahriyada ma'muumku faatixada markuu akriyo suuradda imaamku akrinayo ha dhegeysto ma'muumku yuusan suurad akrin walimaa rawaahu abu daawuud waannasaa'i wagayruhuma can cubaadata bn asaamiti radia allahu canhu qaal kunaa waxaan ahayn khalfa rasuulilaahi nebi maxamed gadaalkiisa sala allahu calayh wasalam fii salaati lfajri subaxa salaadiisa baa nebi maxamed ku daba tukanaynay fathaqulad calayhi nebiga waxaa ku cuslaatay alqiraa'atu qiradii baa qabsatay oo ku cuslaatay falama insarafa salaadii marku ka baxay qaala wuxuu yidhi nebigu lacalakum maladi ma laga yaabaa lacalakum ma laga yaaba ma mudan tihiin oo ma dhici kadhaa taqra'uuna inaad akrinayseen khalfa imaamikum imaamkiina gadaashiisa inaad qiro iyo suurad akhriyeyseen qaala wuxuu yidhi qulnaa waxaan idhi yaa rasuula allaahi i wallaahi baa layaha meeshaan waay iidu intee qur-aanka meelood kaga jidha waay waay waa arrin laga hadla wey soo halla ogaado macallimiintu waa yaqaanaan lacalla waxa weeyaan i bimacnaa nacam weeye nacam haa waay wallaahi baan ku dhaartay waan akrinaa qaala wuxuu yidhi laa tafcalu ha samaynina ilaa bi ilaa biummi lqur'aani mooyaane faatixada kaliya akriya fainahu shaaniga laa salaata salaad uma jiro horta liman lam yaqra qofkaan akrin biha faatixada wa fii riwaaya falaa taqra'uu ha akrinina bishayin waxba oo min alqur'aani idaa jahartu bihi markaan anigu qirada la jahrayo dhegeysta iyada ilaa biummi lqur'aani iyada akriya faatixada wixii ka dambeeya dhegeysta imaamka ayib waxaa kaloo ka mid ah hay-aadka salaada watakbiiraatu takbiirooyin takbiir la akriyo cinda rafci marka la kor loo toosayo iyo walkhafdi marka hoos loo hoobanayo waay allahu akbar salaada lagu hogaaminayo wey rawa lbukhaariy wa muslimu can abi hurayrata radi allahu canhu anahu kaana waxaa yusalii bihim kii saxaabada tujiya abu hurayre fayukabiru waa kibaaranaya kulamaa khafada markasoo hoos u foorarsado wa rafaca wa kulamaa rafaca marku ka tooso waayahay samic allahu meesheeda mooyaane faida nsarafa marku ka baxo salaada qaale wuxuu waay marku ka baxo qaale wuxuu yidhi wuxuu dhihi wuxuu dhehi jiray inii anu abu hurayra la ashbahukum kan idinku ekaysiin badan baan ahay idinku shabihid badan salaatan salaad birasuulilahi nebi maxamed sal sl ninka ugu salaad aniga lafteedu ma keeni kara sidii nebiga laakiin kan ugu dhow baan ahay ugu shabihid badan hol ninkaan salaadiisa tii nebigaa ma soo xusuusanay la yihaahdo waay ugu shabihidda badan bihim waa maxay ay biasxaabihi khafada wa rafacna waa maxay nazala lirukuuci rukuucda markuu usoo hoobto aw sujuudi sujuud aw qaama minhuma ama labadooda kor uga kacayo insarafa waa maxay intaha min salaati markuu salaadiisa dhameeyo ayb waxaa hay-aadka ka mid ah wa qowlu samica allahu liman xamidah rabbanaa laka alxamd war kitaabku cajo badana xaashiyada halkaa fiiri bay la marka waxaa kaloo hay-aadka ka mid ah watasbiixu tasbiix lagu akriyo fi rukuuci iyo wasujuudi rawaa muslimu wakayruhu can xudayfata radi allahu canhu qaal sallaytu maca nabiy sal ly slm daata leylat habeenaa nebiga la jirankiisa tukaday la jirkiisa wa fiihi waxaa xadiidka ahaa uma rakaca nebigu waa rukuucay fajacala wuxuu gudagalay yaquulu inuu leeyahay subxaana rabiya alcadiim uma sajada waa sujuuday faqaala wuxuu yidhi subxaana rabiya alclaa midna sujuuddaa leh midna rukuucdaa leh rabiya alclaa sujuuddaa leh war wanaagsan wa wadculyadayni labada gacnoodoo la dejiya hay-aadka ka mid a calalfaqidayni labada boodood dushooda filjuluus fadhiga marka la fadhiyo yabsudulyusraa bidixda wuu fidinayaa wayaqbidulyumnaa midigtana waa laabayaa ila almusabixata farta tasbiixsanaysa mooyaane fainahu isagu yushiiru bihaa wuu ishaarayaa mutashahidan xaalu yahay mid towxiidsanaya ashhadu an laa ilaaha ila allah kaasou saas kor ugu qaadaya nambar afar rawaa muslim can ibni cumar radia allahu canhuma fii sifati juluusihi nabiga fadhi fadhi juluuskiisa fadhigiisa tilmaantiisa sal اlه alay slm qaala wuxuu yidhi kaana waxaa idaa jalasa fi salaati salaada dhexdeeda marku fadhiisto wadaca kafahu lyumnaa midigta calaa casha midig wuxuu saari jiray calaa fakidihi lyumnaa bowdada midig wa qabada asaabicahu farahana waa laabi jiray kullahaa dhammaan wa ashaara biisbicihi fartiisana waa ishaari jiray alatii talil imhaama suulkaa la xidhiidha waay waay magacyaha soomaalidu farahu kala yaqaanaan suulka midda ku xita wey waa wadaca kafahu lyusra bidixdana waaya midda bidixda ah waa taagi jiray waxbaan ka booda waaya wawadaca kafa holyusraa miyaa kafka calaa casha bidix calaa fakidihi lyusraa boodada bidix ayuu saari jiray waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha hay-aadka quruxda salaada waliftiraashu isgoglasho fii jamiici اljalasaati fadhiyada dhammaantood isgoglashada waa maxay bood waxaa lagu fadhiisanaya lugtan bidix waxaa kaloo ka mid a watawaruku sin dhul dhigid sinta in dhulka la dhigo fi ljalsati اlakhiirati fadhiga u dambeeya fadhiga u dambeeyana lugta xaggaa loo baxshay sinta dhulka la dhiga raqam waaxid lima rawaahu اlbukhaariyu min xadiidi abi xumayd الsaacidiy radia allahu canhu qaal anaa kuntu waxaan ahaa axfadakum kan idinku xafidka badan lisalaati rasul lah rasuulka ilahi salati sal l sl wa fiihi waxaa dhexdiisa ah faidaa jalasa markuu fadhiiso fi ragcatayni laba ragcadood nebigu markuu fadhiiso waay jalasa waa fadhiisan jiray calaa rijlihi lyusraa lugtiisa bidixda ah wanasabaalyumnaa midigtana waa taagi jira waidaa jalasa fi ragcati alakhiirati ragcadda aakhirati ragcadda dambe markuu fadhiisana atxiyaadka dambe qadama rijlahu lyusraa lugta bidix xaggu u saari jiray xagga midigta wanasaba luqraa midigtana sideedaba u qotomin jira waqacadda wuxuu ku fadhiisan jiray calaa maqcadati dabadiis qadama rijlahu lyusraa waa maxay macnaheedu ay min taxti rijlihi lyumnaa lugtiisa midig hoosteeda almansuubati la taagay lugtaa midig sooma taagna hoosteeda bidixda laga saaraya asaa atixyaadka dambe loo fadhiiso waa cinda muslim can cabdillaahi bni zubayr cabdillahi bni zubayr radia allahu canhuma saxaabigii jaliilka kaana rasuul lah sal la alay slam idaa qacda fi salaati markuu fadhiiso jacala wuxuu yeeli jiray qadamahu lyusraa gomadan bidixda ah beyna fakidihi wa saaqihi bowdadiisa iyo dhudhunkiisa dhexdooda ayuu yeeli jiray halkaana laga saarayaa wey wa farasha qadamahu lyumnaa wuxuu goglan jiray gomadiisa midig maxay tahay halkan fiiri waay jacala qadamahu lyusra bayna fakidihi wa saaqihi waay wa farasha qadamahu lyumnaa xadiidu muslim halkaasaa laga fiirinayaa lambarkaa oo qoray ayib waxaa noo haray watasliimatu haaniya soo ma waxaa hay-aadka ka mid a salaamo naqsiga labaad rawaa muslimu can sacdin radi allahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa araa rasuullahi nebi maxamed kii ar kii arka sal l sl yusalimu xaalu salaamo naqsanayo can yamiinihi xagga midig wa can yasaari xagga bixi waa milicsiga xagga fiirinta wey hadda xataa araa ilaa aan ka arko bayaada khadihi dhabankiisa cadaynkiisa cadaanka nabiga dhabankiisa saa markuu yihahdo dee dadka xaggaasaa jooga arkaya saa markuu yihahdana kuwa kalaa arkaya ayb warawaa abu daawuuda wagayruh can ibni mascuudin radi allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi wasalam kaana wuxuu ah yusallimu kii salaam naqsada can yamiinihi iyo wa can shimaalihi midigtiisa iyo bidixdiisa labadaba xataa yuraa ilaa laga arko bayaadu khadihi dhabankiisa cadinkiisa muxuu dhihi jiray asalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah in la jiijiidana maaha lasoo koobaa la rabaa asala laska jiida lama rabo la gooyaa la rabaa allahu akbarta lagu galo iyo assalaamadayo lasoo jaraa la rabaa la jiidjiidin aلsalaamu عalaykum waraxmat اllah aلsalaamu عalaykum waraxmat اllah waa taagan tahay taas waa la jiidi qaala tirmidiy xadiiu xadiiu bni mascuud xadiiثun weeye xasanu صaxiix wallahu subxaanaه wa tacala aclam bisawaab meeshaas aan maraynu leeyahay xadiidka hadda aan soo marnay weeye wuxuu leeyahay jacala qadamahu lyusraa gomadda bidix bayna fakidihi wa saaqihi dhudhunkiisa iyo bowdadiisa dhexdooda u yeeli jir gomaddan waa kaas bowdadii waa tan waaye saaqiina waa kan bayna fakidihi wa saaqih saa marka qofku yidhaahdo wa farasha wuxuu goglayn jiray qadamahu lyumna gomadii midigtana waa tan saana u goglan intaa waa inta kuu sheegay xadiidkaas weyaan wallahu aclam bisawaab